أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo kusoo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid a maalinkii labaad oo xidhan goobaha ganacsiga iyo bannaanbaxyo waaweyn oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho xaaladihii ugu dambeeyey iyo cabashada dadka reer muqdisho ayaan caawa faafreebka ku soo qaadan doonaa
hadda waxaa lagu kala mashquulsan yaha waa bakaaro haddee bakaaro soo xirmatana toosa madaxtooyada laiskugu soo galaa intaasaan inshaa insha allah qodobada kale waxaa ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka banaadir oo dhankooda ka hadlay dhibaatada lagu hayo shacabka reer muqdisho waxaad barnaamijka caawa ku dhegaysan doontaan waraysi aan idinkaga hayno afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada banaadir qodobadeenna kale waxaa ka mid ah xildhibaanada murtadiinta oo dhankooda siyaabo kala duwan uga hadlay canshuuraha iyo lacagaha baadda ah ee lagu soo rogay shacabka gobolka banaadir inta badan caawa faafreebka waxaan kaga hadli doonaa dulmiga riddada iyo dhibaatada lagu hayo shacabka muqdisho waxaan sidoo kale caawa faafreebka ku soo qaadan doonaa muuse biixi hogaamiyaha maamulka ashaadala dirirka ah ee loogu yeero somalilan oo mar kale dagaal ka abaabulaya gobolka sool wararkii ugu dambeeyey warbixin ayaan ka soo gudbin doonaa qodobada kale ee caawa faafreebka aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah xaaladihii ugu dambeeyey ee filistiin duqaymaha cadowga iyo howlgalka duufaanta alaqsa iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheenna ayaa faafreebka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna laf streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان كان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا أمة الإسلام بشرى waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku daafuri doonnaa maalinkii labaad waxaa xidhan dhammaan goobaha ganacsiga ee magaalada muqdisho iyadoo maantana banaanbaxyo waaweyn ay ka dhaceen qaybo ka mid a magaalada dadku waxay ka cabanayaan lacago baad ah oo murtadiintu ay dul saareen ugu horreyn waxaan soo gudbin doonnaa warbixin arrimahaa soo koobaysa waxaana soo jeedinaya walaalkeen bashiir muxuyadiin abu ayman
waxaa maalinkii labaad shacabka reer muqdisho ay muujinayaan diidmadooda ku aadan baadda cusub ee lagu soo rogay ee qowlaysatada ugu sarraysa kooxda riddada ku doonayso inay ku boobaan hantida ummadda soomaaliyeed ganacsatada reer muqdisho ayaa maalintii labaad ka biyadiiday inay albaabada u furaan goobahooda ganacsi iyagoo si wadajira u socda kuna ballamay inay ka dhiidhiyaan dhibaatada lagu hayo ayayna dhigeen bannaanbaxyo xooggan waxay si cad ugu dhawaaqayeen halkudhigyo ka tarajumaya dhibaatada lagu hayo iyo tuugada u soo bambaxday inay boobaan xoolahooda iyagoo adeegsanaya xoog iyo xeerad intaba balse kooxda riddada oo maanka ku haysa duufaanada shacbiga ah ay wajahayso ayaa waddooyinka magaalada muqdisho soo dhoobtay kumanaan maleeshiyaad murtadiin ah oo loo diyaariyey inay ka hortagaan mudaaharaad kasta oo ay shacabka caasimadda ku muujinayaan dhibaatada haysata banaanbaxa maaragtay banaanbixi waana loo diiday waana la caburiyey waa hadli weynay taliyayaal ulasita kuwa bastooladistoo nabad suguda ayaana caburiyey waana kala cayrinayaan waana ulaynayaan waana qoryaana lakugu hanjabayaa arrintaasna ma qaadi karno intaan la sheegaayo oo maanta ganacsiga uu xehan yahay dowladda federaalka soomaaliya waxaa dhihi lahay arrintaas inay dib ugu laabato shacabka soomaalida ayagaa shiid waddanka ka jiro shaqola'aana ka jirto wasaaradda dowladda oo shaqa maanta shacabka soomaalida shaqa u heysa ma jirto inta la doorto xasan sheekh soo u imaad ilaa hadda shaqa ma taalo marka arrintaas waxaa leeyahay shacabkan shacab dhibaataysan waaye oo burbursan kunsaaalboqolisaaashiikoodii ilaa hadda dhib ay ku soo jireen dhib kaliyaa looga darin shacabka horumarkiisa iyo wanaaggiisa halaga shaqeeyo madaxweynaha iyo golaha shacabka waxaa leeyahay inay arrintaasay joojiyaan wasiirka maaliyaddan waxaa leeyahay arrintaas ka laabo waddooyinkii burburka iyo dhaqaale darada iyo waddanka dibudhiskiis halaga hadlo oo meel kasta bulaacad iyo biyo ay buuxaan waxaas camal halaga hadlo waxaas camal mashaariicda wasiirada haloola xisaabtamo shacabka mar walbaba bilkad maalin walbaba shacabka sida wasiir camal loola xisaabtamaayo arrinna qabanaysa maa ganacsigan inuu xeran yahay caafimaadkan haddan xeran yahay waa dhibaato marka in lagu mashquulo sintiyaasha shacabka leh maalin walbaba sintiyaasha xaafadaasee wax loogu qaadaa degadsee wax loogu qaadaa ganacsatadna cabanayso aad iyo aad dhibaato ugu qabnaa waxaa saameeyaa sababtoo dhaqaalo ku sabab qofkii maanta shan doolar soo helo laga yaabo maanta soo helo oo lacag ka sii goodo isaga meel isku taa macnaha waa qof unas awoodan laga yaabo dad masaakiina iska jira qof xirnaashada ganacsiyaasha bakaare iyo meelaha kale meheradayaasha hadda ani fikir ahaantayaa dhiibto ninkan ganacsatada ah lacagta jeebkiisa kama imaanayso oo waxay ugu imaanayn waxaa waaya waa saddex ra'yi ra'yiga koowaad oo tahay lacagta oo laga rabo boqolkiiba shanta ah wuxuu ka soo saari doonaa oo dadku ku cadaadi doonaa waa shacabka madaxweynahana soo ka dhawaajiye wuxuu yidhi shacabka wax saara ma leh waxaa la isweydiinayaa ama su'aasha ay ka taagan waxay tahay haddaa shacabka lacagta laga rabin ninkan ganacsada lacagta intoo ka keena ganacsi horta sidiisana maxay tahay soomaalida waxaa u kala caddaynaa waxay tahay ganacsi sidiisa waxay tahay qofka bini'aadinka wuxuu ku ganacsanayo wuxuu ka sugaya qofka kale bini'aadinka u imaanayo akhiiran waxaa aniga iyo maskaxdeeda fikraddeeda ay tahay lacagta layska rabo boqolkiiba sagaashiyo sagaal waxay saarantaha waa shacabka shacabka waxaan ii sheegayaa indhaha istirina waxa loo socdo waa shacab ma ahan qof bini'aadin kale oo loo socdo ma jiro ganacsatadan addoon rabo inuu lacagta bixiyo awal koraba waa laga qaadi jiray si dadbanaa looga qaadi jiray laakiinse hadda waxaa loo soo dhigto waxay tahay lacagta waa shacabka xirnaashaha bakaaro markaa ka hadno bakaaro waa suuqa ugu weyn haddee xirnaato waxay noqonaysaa malaayiin qof inay dhimato waayo boqolaal qof aa maanta u shaqa tagto oo ka soo arsaaqato arsaaqad ka raadiso arsaaqaddaas ay ka raadinayso haddee ka soo weeyaan hooyooyin badan iyo aabbayaal badan ayaa dabkooda damaayo haddee dabka damana dee dowlad ma jiri doonto hadda waxaa lagu kala mashquulsan yaha waa bakaaro haddee bakaaro soo xirmatana toosa madaxtooyada laiskugu soo galaa intaasan isha insha allah shacabka yacni runtii waa sarreeyaa ganacsatadan inay maanta suuqyada xidhaan waxaan isleeyahay boqolkiiba boqol way ku saxan yihiin si silmiya inay u bannaan baxaan oo ay cabashadooda muujiyaanna aad iyo aadaan u soo dhawayna aniga dhir muqdisho weliba inay canshuurta ku koobnaato waa nasiib darro waxaan ognahay jubbaland way diiday oo madaxweynahooda waa diiday inuu canshuur bixiyo waa diiday koonfur galbeed waa diideen jubbaland qolada la yidhaha puntland halkaasay taagantaha somalilan sidoo kaleeto dadka reer muqdisho sidan si ka duwan ayay u qalmaan murtad biixi iimaan oo ah wasiirka maaliyadda xukuumadda riddada oo maanta ka hor hadlayey golaha dawaaqiidda kooxda riddada ayaa la kulmay wejigabax iyadoona xildhibaanada qaar ay isku dayeen inay ka eriyaan gudaha xaruntaasi
sharcigan kuu tilmaamay aday wasiir ka fadhiiso adiga wasiir soo uruuri haa
xildhibaan gaaraho aan is-ixtiraamna dee xildhibaan taas maaha nidaamka u kaadi jawaabta ha bixiyeen
xildhibaan
xildhibaanadayga ma aha xildhibaan raayigayga ma aha waabasoogeynaya heer hoosaadkaa siinaya inuu golaha kala hadlo marka ajintaha ku saabsan yahay heelqaankiis wasiirka walaalayaal murun maaha meesha xildhibaanadu waa gaajadeen waa ogahay xildhibaan waa macsanta waa soo gebagabaynaya waa soo gebagabaynaya xildhibaanadu inay yaro dulqaataan xal baan raadinaynaa soo ma
murtadkan oo gurgurta u soo wakiishay boobka hantida ummadda ayaa afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay warbaahinta ka jeedinayay hadallo isbarambaraya iyadoo wejigiisa uu ka muuqdo isku dhexyaac maanta ayuuna afkiisa ka qiray dhibaatada ay wajahayaan shacabka caasimadda iyo lacagaha xaddaafka ah ee canshuurta ku sheegeen ay dul saareen ganacshatadu waxay sheegteen culaysyo kale oo ka baxsan cashuurta oy mudan yihiin in laga garaabo lagana xalliyo arrimahaas waa arrimo guuna oo isa soo jiitamay oo isa soo ururay oo qaar weligood laga qaadayay qaarna cusub yihiin kadib muddo sannada ah oo reer muqdisho ay u dulqaadanayeen dhibaatooyinka dilka iyo dhaca isugu jira ee ay ku haysa kooxda riddada soomaaliya ayay hadda u muuqdaan kuwa ka soo baxay aamusnaanta una soo jeestay sidii ay uga hortegi lahaayeen gobodfallada lagu hayo ee xargaha goostay haba ugu badnaatee kuwii uu labadii sana ee lasoo dhaafay uu u geystay murtad xasan gurguurta oo geeddheer iyo mid gaabanba u fuulay sidii uu ku sii wadi lahaa dhaca hantida ummadda si dhaqaale fara badan ugu kasbado kursiga ugu sare ee kooxda riddada soomaaliya muddada afarta sane ee uu ku fadhiyo aad ayuu u mahadsan yahay bashiir muxyidiin ayuu kaasi ahaa markanna odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka wilaayada banaadir ayaa dhankooda ka hadlay dhibaatada lagu hayo shacabka muslimiinta ah ee ku nool magaalada muqdisho iyo sidoo kale lacagaha baadda ah ee la dul saaray haddaba waxaad ku soo dhowaataan waraysi aan la yeelanay afhayeenka golaha dhaqanka wilaayada banaadir nabadoon maxamed axmed guuleed oo uu kaga hadlayo xaladihii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho bismillaahi wax badan baan ka ognahay dhibaatooyin badan baa haddii lakoron yahay ka socda oo shacabka loo geysanayo oo kala duwan dil iyo kufsi iyo maaragtay iyo baad iyo maaragtay dhac wax dhibaatooyin badan oo aan maaragtay dadkii shacabkaha loo aaba yeelahayn oo loo naxariisanahayn oo niman haddii lakoron yahay mooryaanaho maaragtay dhulbooba oon maaragtay dadkii matalin ay dowlad u sheeganhayaan ayaan maaragtay ka ognahay dhibaatooyinkaasoo nooc walba oo dhibaato oo dad lagu dhibaateeyo aysa u dhan yihiinoo aan waxba dhibaato shacabka loo geysan lahaa aysa ka maqnayn ayaan ka ognahay marka dhibaatadana hadda waxaa la rabaa nin cadowga oo maaragtay ku dilahaya oo ku dhacahaya oo gabadhii kufsanhaya haddaada iska dhicin waa lagugu wadahaya laguu nixi mahayo waxaan maaragtay hadda idaacadda ka maqlahayay ee dad leh haddaan waxaasnala ka dayn maaragtay derbiyadaan iska fadhiisanayna derbigaaban maaragtay laguu daynahayn intay odhan lahaadeen derbiyadaan iska fadhiisanaynaa waa dagaalamaynaa inay yidhaahaan baan kula talin lahaa haddii laykuna dadka dadkii waa la laynhayaa shicibkii dadkii hadda banaanbaxa samaynhaya xabadaa lala dhacay dhaawacayaa jira dhimashaa jirta maaragtay wax badan baa jira wax maaragtay caqliga saliimka ay diidaya oo bila'aadnimada ka baxsan oo xaquuqdoodii lagu tumanhayo ayaa ka socda ayagiina haddee doqoni waxaa layii dagaalka waxay uga baqdaa ama lagaaga dara derbiyadaan fadhiisanaynaaba leeyin haddaan waxaan haddee laga dar nimankan marka waxaa u haray xasan sheikh waxaa u haray inuu dadkii beeciyo oo yidhaaho haddee dad beecaho aad addoonsataan ama haddee askar ka dhigataan inuu caalamka u iibgeeyaa ka hartay hadda baddii waa gatay biri waa gatay ganacsatadii waa dhacay haddee laykoonan yahay dhulkii qaranku lahaa hadduu iskuul ahaa hadduu isbitaal ahaa hadduu jaamacad ahaa waa wada iibsaday marka ummadiibuu hadda u soo socday xoolihii qaranka oo guud markuu dhammeeyey xoolihii shakhsiyaadku lahaa ayuu hadda u soo dhigtay oo dhacaya marka
waa gartay ee nabadoon maxamed axmed dhinaca canshuuraha kooxda riddada markaan eegno ee ganacsatada soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho waxaa canshuuraha looga soo qaadaa elboorka ama dekeda muqdisho oo badeecadaha kala soo degaan sidoo kale waxaa inta dhexda ay kusoo jiraan gaadiidka murtadiin fara badan ayaa jidgooyooyin ay u yaalaan magaalada muqdisho oo lacagabaad ah ayaa looga qaadaa haddana waxaa intaas usii dheer oo hadda mar kale ganacsatada la sheegay in waxyaabihii badeecooyinkii ee canshuuraha faraha badan looga soo qaaday haddana iyo kuwii ay sii gadayeen in laga sii qaadayo caqabad intee la eg ayay arrinkaas ku noqotay ganacsatada reer muqdisho caqabad weyn ayay haddee lakornyahay ku noqotay horta markii horeba dalka gumaysibu u gacan galo gumaysibu ku jiraa dekadii haddee lakornyahay shisheeyaa haysta turgibaa haysta lacagu haddee lakornyahay ka qaata nimankan riddadaahina way canshuuraan canshuur badan oo dhamelahay ka qaataan dekadda iridkeeda markii gaarigu ka soo baxo bannaanka rag lacag dhamela ka qaadanhayaa u taagan ilaa baqaarka uu yimaado intaas lacaga baadaha laga qaadahaya baqaarka iridkiisa kuwaa ku sugahaya oon la dejin karin ilaa lacag la siiyo dhibaato badan haddee leykooranya weeye ganacsatadu marka haddayna saatan iska bedelin oo isdifaacin oo lacagta baada looga qaadanaya aysa hub kala bixin waa la cayrtayn hayaa xilli waxay gaarsan la gaarhayaa haddee leykooranya ay hay-adaha shisheeye gacnaha u hoorsadaanoo duudahaas kenya tagaanoo maaragtay bacaha xun oo gadgadoon hoos galaan nabadoona ma la dhihi karaa barnaamijkan canshuuraha lagu kordhiyey ganacsatada muqdisho ujeedka iyo hadafka laga leeyahay waa in ganacsatada ay gacmaha laabtaan oo ganacsiga ka fadhiistaan sidaas weeyo dadku hadduu lacag haysto waa gumaysiga waa iska difaaci karaa oo maaragtay lama gumaysan karo laakiin hadday gacan madoobaadaan gumaysigii bay risq ka doonanayaan oo maaragtay gacnaha u hoorsanayaan waana sida dalka laga rabo oo maaragtay dalka loogu soo duulay oo shisheeyuhu u soo duulay in maaragtay la gacan madoobeeyo hadda ka hor waxaa jirtay waagii barnaamijkii sagaashan iyo saddexdii may ahayd unisom soo duusho maraykanku hogaaminayay ingiriisku waa diido wuxuu yidhi yaana ku duuline aan cayrtaynna soomaalida haddii layku ron yahay beerahooda markii dalagu u soo go'o aan mid kale oo mucaawinaha ka dulgeyno dhirta ha laga jaro oo qadad ayaga aan maaragtay dhuxul shata aan idhaahno qandaraasa ku siino aan cayrtayno maraykanku waa diiday ingiriisku ciidanba kuma soo darin marka barnaamijkii ingiriiska la qaatay hadda in dadka la cayrtayo ganacsatada la dhaco haddee laykuron yahay markii beeruhu soo go'aan geley xunoo ay fardaha siin jireen dadkii loo daadsho maaragtay in qaxootiga ay aadaan loo sahlo dalkii cidlo inuu u noqdo waa barnaamijka la rabaadoo haddee laykuron yahay gumaysuhu wadaa xasan shiikh iyo xulufadiisuna ay wakiilka uga yihiin weeye marka ummadda waxaan leenahay marka war isdaba qabtaan leenahay ee dadka ganacsatada iyo soomaaliya oo hubka qaata oo iska dhasha fiiri si walba maaragtay sida hadda la rabo ganacsatada in loo cayrteeyo wax walba oo dalka gudihiisii ka baxa turgi baa haddee leykoonaya laga keenay oo dabaddaa looga keenay cajiinkiiba xataa la keenahaya la shiidahayay saliidihiibaa la keenahayaa ukuntiibaa la keenahayaa yaanyadii iyo waxaa la keen basashiibaa la keenahayaa wixii marka dadkii maba laga gadanhaya wixii dalka ka soo baxay waa laga tegay saasaa dadku cayr ku noqonayaan war soomaaliya saasaad cayr ku noqonaysaan oo ku faramadoobanaysaan turgi iyo wixii la mid a iska dhiciya oo gaashaanka iyo derbiga uu idinkugu soo gambanhaya turgiga iyo gumaystoo dhan iyo maraykan waa xasan gurguurta iyo waxa la mid ahe ayaga iska dhiciya horta la dirira markaasaa turgi iska dhicin kartaane ee maaragtay gudunay waxaa la yidhi geed baa yidhi gudunay ima goysana gabalkaybaa kugu daaban haddii aan xasan gurguurtay riddadaas iisa jirin turgi iyo maraykan iyo etoobiyaan midna idinma soo haweeyeen marka ganacsatadu aqli ha yeelato war ilaahay ka baqa ugu dambeyn nabdoon maxamed axmed guuleed maxay tahay fariintaada ku wajahan ganacsada reer muqdisho iyo talooyinka aad u haysaan haddii aad tihiin waxgaradkii golaha dhaqanka wilaayada islaamiga ee banaadir talooyin badan baan u haynaa maaragtay oo u sheegaynaa hadday qaadanhayaan oo anfacahaya horta marka u horaysa ilaahay ha u soo noqdeen oo kitaabka qur-aanka ha qaateen wactasibuu bixablilaahi jamiican walaa tafaraqu ilaahay kitaabkaasuu noo soo dejiya ha diideen dastuurka xunka ah oo haddee laykoonayay kanada iyo lagu soo sameeyey iyo maaragtay iyo jarmal iyo oo ilaahay ha u soo noqdeen kitaabka ilaahay ha qaateen ha ku midoobeen marka ilaahay u soo noqdeenoo kitaabkiisa qaataan dhibaatada ilaahay waa ka dulqaadahaya mar marka u horeysa waa taas midda kale maaragtay waxaa la yidhi gumaysi waa laydinku soo duulay meel walba hadday maskixiyan tahay hadday maal tahay hadday diiniyan tahay waa laydinku soo duulay oo soomaali waa lagu soo duulay oo waa la googoostay xoog baana lagu qabsaday wixii xoog lagaaga qaatana xoog baa lagu soo ceshada wax barya laguma soo celiyo iska dhiciya gumaysiga hubka gata maaragtay dowladdii maxamed siyaad barre iyo midaan xasan gurguurte tii maxamed siyaad barraa xoog badnayd wax bil ka yar baana lagu soo afjaray laba asbuuc baa lagu soo afjaray oo la dumiyey afka ciidda loo daray tanina waa ka xoog yarta war ha isdullaynina qoomaan isdullayn ilaahay ma dulleeye dulliga iska dulqaada shareecada islaamkana qaata dad haddii ilay ku ron yahay madax dalkooda daacad u ah oo maaragtay muwadaniyiina ayaa loo bannaan baxaa waxaani gaala xun oo cumraha dabadhilifyaha haddii ilay ku ron yahay weeye way idin laynhayaan bannaanbaxa waa idinku laynhayaa dagaal toos u gala maaragtay bannaanbax kuwaanoo kale ma ahan waxa loo bannaanbaxaa kuwaan xabad baa la yskaga dhiciyaa muwaadiniinna ma ahan kafare ilaahay ka furatay weeye maaragta canshuurtuna sideedaba haddii ilay ku ron yahay waa xaaraan war xaggee aqligiinu yahay war soomaaliyay war ka kaca oo maaragtay adduunka dhul la baxsha haddii ilay ku ron yahay lama arag habeen dhoweed waxaan dhegaysanaya xasan gurgurtoole etoobiya bad inaan siino waa u ogol lahay laakiin waa in dowladda dhexa u saxiixdaa oo uusa saxiixin haddii ilay ku ron yahay muuse bix waa dhulkiinni dekedii xamar baa laydinka haystaa idinkiina haddii ilay ku ron yahay baad baa wixii dekeda ku soo baxay oo canshuur dhamela laydinka qaaday haddana baqaarkii laydinkaga qaadahaya oo maaragtay wax kale iska daaya waxaa la yidhi qofkii e v su tuura boqolkii shan doolar haddii ilay ku ron yahay ha laga qaado war maxaad sugaysaan miyayna derbiga soo taaban miyayna sida wax u dhacayaan haddii laygu ronyahay u jeedin xaggee aadaysaan dal kale miyaad leedihiin oo aadaysaan iska dhacsha haddii laygu ronyahay nimankan dabadhilifka ah oo kafarada ah oo ilaahay maaragtay beenshay soomaaliyay isdaba qabta biyo daatay dabaadgooda la hambeeyan dulliga ha qaadanina oo ilaahay ka baqa oo xoolaha waa laydinkula xisaabtamahaya meeshaad ku bixiseen xoolahan ilaahay baa idin siiyey meeshaad ku bixiseenna xisaabbaa idinka daba taal lacagahan baadda oo canshuurta oo gaalada aad ugu kaalmaynaysaan aakhire ka badbaadi maysaan ilmihiinna maaragtay xasan gurguurta xaabada dabka lagu shida ka dhigan ilmihiinna ilaahay baa idin siiyey ilaahay awlaadda weeye nabcada u weyn u bixiyaan intaad diinta ku tarbiyayn lahaydeen oo haddee lakuuraya diinta bari lahaydeen oo dalka ku difaaci lahaydeen oo muslimiinta ugu kaalmayn lahaydeen ayaa gaaladii ugu kaalmaynaysa markaasaa haddee lakuuraya maalin walba hadba meel lagu laynhayaado maaragtay bahalladu cunahayaan meydkooda war ilmaha iyo maaragtay war waxaan ilaahay baa idin siiyey war miyayna dad muslima ahayn muslimnimada ma iska sheegataan muslimadu ku dhaqan weeye ma ahan haddee laykuuronyahay qabiil iyo sheegasho ilmihiinna ka ceshada xasan gurguurta oo lacagta xoogga laydinkaga qaadayo hubkaa lagu kala adagya haddii labada nin haddii labada kooxood hadday wada hubaysan yihiin midii ilaahay ku xiran baa adkaata hubka qaata oo turgi iska dhacsha oo baddiinnii baa la bixiyey dhulkiinnii baa la bixiyey oo guryihiinnii baa loo soo dhigtay oo hadba ka tarabiil la marinhaya waa ninkaan iska qabta ma dhergaha ah oo aan dhergahaynoo boorso daloosha oo aan buuxsamahayn buu wataa iska dhiciya ilaahayna ka baqa ilaahay ku xiraada kitaabkiisa qaata muslimiinta maaragtay mujaahidiinta la dagaalamaysa waa aragteen tabarxumadooda laba wiil afar wiil baa inta hoteelka u weyn ama meelaha ay joogaan oo ku caweeyaan inta qabsata ilaa hoteelka dhulka la dhiga barya iska haysanaysa tabartoodu waa intaas markaasaad haddee lacagihiin lacagtiinni baa laydinku dilahaya lacagtii aad bixiseen ayaa laydinku dilahaya mooryaan idin laynaysa la siiyaa lacagta ama waxna asagaa qaata iska dhiciyaan anu saasaan leedahay soomaalida ilaahay ka baqa كان الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب له لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا ببشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشر الدين ضياء وانثر الأخلاق waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halkaad kala socotaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta alaaba halkan waxaa ka soo jeediya maahir maxamed waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaadaha warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa warbaahinta mujaahidiinta ansaaru shariica ayaa baahisay dardaaranka haleegii fuliyey camaliyadii